wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamij kacaweyska washington oo caawana qodobadaan idinku hayo ay ka mid tahay qayb kale oo xiise leh oo ka mid ah taxanaha silsiladda gobaad waa adduunka doomiga duni galab carowde odayadan galbada idhi weli miyay gabyaano gobaad baa qudirayaan odaygaa gurxamayow baasaboor galaliya inta gini maraykan gaadhigaa caddaankaa guri dabaqa oo dheer gobaad kuma helaysaan iyo inan gashaantiya waxaan sidoo kale idiin hayaa nin ilmihiisii ku doorsaday aalad uu aad u jeclaa tolow aaladdaasi qiimo intee la eg ayay joogtaa ee ninkaasi ku khasabtay in uu ku beddasho ilmihiisii yaraa goordhow ayaan idiin soo wadaa sheekadaasi sidoo kale waxaa barnaamijka caweyska washington ee caawa marti ku ah fanaanka cabdirasaaq baadil ibraahim oo aan toddobaadkii hore idinku maqashiyey isla barnaamijkan caweyska washington
wax ku darsaday duur iyo habeen beerkiiyo dibnaha u dareemayo uu dubaaxiye daraada daraada
wacaawaya caweyska washington aan ku bilaabo sheekada gobaad toddobaadkii hore waxaanu wada dhegaysanay yaxye oo gartiisa akhristay toddobaadkanna gobaad ayaa soo jawaabtay waxaanay fariimo u dirtay yaxye yeebaash iyada oo ka falcelinaysa martiqaadkii uga yimid maraykanka iyo gacanka carabta guriceelna waxaa ka yimid maanso lagula garnaqsanayo gobaad oo la leeyahay haddii aan odayaashii iska dhicinay maxay ahaayeen wiilashan yaryar ee cusub ee goobta soo buuxiyey farqaha la iswada haystaa aan idinku duwo ismaaciil xuseen farjar oo sheekada soo diyaariya
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada silsiladii gobaad toddobaadkii hore waxaa sheeko inoo joogtay martiqaad gobaad uga kala yimi maraykanka iyo gacanka carbeed iyo weliba yaxye yeebaash oo gartiisa naqsaday haddaba toddobaadkan waxaynu dhegaystayaasha u haynaa maansooyin kala gedisan aan ka horrayna ibraahim cumar seef dheere oo gurceel ku sugan ayaa gar u dhiganaya gobaad gobaadii yaxyaa gabay xilkiisii gabayada ku sheegtaye in suuku goobo guuraha habeenkii gud or aan iftiin jirin ugudaayay awga jilbis iyo abguri iyo gungumiyo libaax iyo muxuu halaq gudkii galay geed ka durugsan higilkii inusuu gobaad iyo moday gacaladiisii dartan muxuu u galay halis gundhigeedu wuxuu yahay gobaad waad sahwidayee waxaa eedda kaa galay kuwii geyiga kaa waday gobannimo kuseejo gunnadaa kubaday iyo gesingaala leedahay godobtaa raggii dhigay xarumaha garsoorkii heeg aynu geyne gabankii ku caashiqa goobtuu ku noolaa gurya sama hargeysiyo gobolkaad ku dhalatiyo gurigaad ku abawdaba yaa ku yidhi ka soo guur gaadiidkaad ku dhooftiyo gaariga kumeewaday dhanka kale gobaadey hablihii go'aansaday nin qurbaha guyaali jiray inaan gogolba loo dhigin garta ruux yaqaan baa xaajadaasi gooyaye goor kaleeta soo shira alla ilaha gaf weeyaan waa gunaanadkaygee gambooley waxaan odhan waddan gaalma-aadaha gunna cayrmaqaataha dhaqankiis gardaadshaha gabdhow hodan qabeenkaa guriguu ku ababiyo geyigiisii joogaan noqon kara gayaankiin ninkastoo gaboobiyo qurbajoog ha gaabsado gobaad lafteeda waxay jawaabo u diraysaa hal abuurada martiqaadka u fidiyey iyo weliba kuwa damaca guurka uu soo galay sidoo kalena yaxye ayay jawaab u diraysaa araar kuma gabanayo waa gunaanad maasadu gabagaba silsiladeed kala guurkii weeyaan iyo gabay xidhkeennii gunta aan u soo dego aan madasha soo galo wiilkii aan gacloodee jacaylkana guyaal badan gaawaha u culayow mar hore aan geraaroo sheegay inaad gadoonto gabadh kana la haysee gabka aanan geyin iyo eedguudka haysulin dhanka kale guhaadow afgobaadsi kaa noqay caashiq bay gubaayo iga jaray gasiinkoo gobaaday daraaddaa gamci waaye leylkii weligaa guhaadow sida gobiyo caadad gacasaaga odagii intaad guurti keentaan gogol iima dhigan oo maad bixin gabaadkiga gacalkayna maad siin maantana garaakayku guhaadin maayo farabadan gayaankuiyo ducaan kugu galbinayaa geesta kale haddaan dayo waa adduunka doomiga duni galab carowde odayadan galbada idhi weli miyay gabyaano gobaad baa qudirayaan odaygaa gurxamayow baasaboor galaliya inta gini maraykan gaadhigaa caddaankaa guri dabaqa oo dheer gobaad kuma helaysaan iyo inan gashaantiya waxaan uga gol leeyahay waxa aanad gudanayn xilka guurku leeyahay lixdankii nin galayoo soo madaxuna garoon yahay gogol inaan la jiibsado geeri baa ka sharaf badan dhanka galena googa gabanada cartamayow ninka gala sacuudiga gadar ninka kasoo lalay geyigeena wacaniyo goonyaha adduunyada geeska maanta joogow inta hooyo wada goba raggu gabay xilkoodii ilma gabax ka leedahay walee gogolan geesiye gamac kuma ladayne samiriga guddoonsada wariyahanka yime ee geedka noo hareeye go-ashaalka fidiyow halabuurka gaamuray xasuusan gaboobeyn taariikhda kuu geliya balguddoon ismaaciil jiirto la isku ganayaad geestaada qabatee caasha guud haldhaayey xeedho gabadh la siiyo mahad badan baliga gun hadal waxaan ku soo goyn adduun waa giraanoo wakhtigaa isku raayo geeri lama gafaayee gaf midkaan u geysiye midka godob tirsanaye gudaha xumaan ku haysiyo gidigiinab waanow guud ahaan isaamaxa aad bay u mahadsan tahay amran xuseen cabdi oo ku sugan dalka sacuudiga gobaad markii ay go'aankeeda caddaysay waxaaba maanso kale soo dirtay laki aadan yuusuf oo malaha waayadanba gabbanaysay waxayna leedahay mar haddii jacaylkii uu kala kacay gobaadna ay caddaysay halka ay taagan tahay yaxyana aan hadalkiisii horu maqlay haatan malaha aniga ayaaba fursaddu ii bannaan tahay hal kalena yaxyow garo mar haddaad gariifto gobaad aad ka simirto gabdhahaa gudaha yaal aad u tahayba guurdoon anigaa garaadow garabkaaga joogo aan oday gaboobiyo kaa raacin geniyo gudaha hargeysiyo guri kula dhex jooge hadda gacanta iidhib aan garfayno xaajada ila gara tulaalaha yay guman ujeedadu nin kastaaba geeraar hadda ha u gibleeye horta aniga iga gunid garaad inaan ku jeclahay waan yaro gabanayo gobaad inaad la socotaan goor hore ogaado warankoo iganay baan mise gaasiraayo labadaa isgarabyaal ee jacaylku guud yaal weligaa ha kala geyn ayuunbaan isgeliye hadduu guro jacaylkii talow aniga goortaa garab joogistaadiyo guurkaaga oo dhaba geesiyow ma helaya dhegaystayaal maansooyinkan oo dhammaystiran waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee berri bixi doona haddii rabbi idmo haatanna aan dib idinku celiyo cashe ibraahin aadan caashacuud oo halkaas inooga sii wada barnaamijkii caweyska washington
mahadsanid ismaaciil nin u dhashay dalka shiinaha ayaa ilmo yar oo u dhalay waxa uu u iibiyey si uu mar uun faraha u saaro telefoon iphonea hadda waa telefoonka iphonekii yar ee gacanta lagu wada sito waa sheeko la yaab leh kaaga sii daraneh haweenaydii uu ninkaasi qabay ee dhashay ilmahaasi la iibiyey ayaan marnaba booliiska la socodsiin falkan uu ku kacay isaygeeda oo iskala aamustay ilmaheedii oo suuqa la geeyey waa sheeko la yaab leh waxaa stuudiyaha ila fadhiya oo sheekadaasi inoo faahfaahinaya cumar xasan cumarow bal ninkan telefoonka jacaylkiisa darteed ilmihiisa suuqa u geeyay islaantii ama hooyadii ilmaha dhashana ay ka aamustay bal ii bilow caashaay waxaan maqli jiray adduunyada nin joogow maxaa aragti ku laaban dhinaca kalena waxaan maqli jiray dadku marka ay kaftamayaan dadka qaarkood weeye ha cibrigaagoo dheeraaday geel dhalaayo ku tusaa ilaan geel weligiiba uu tarmaya ma garat ah ila waa inuu dhalaa laakiin qaar baa la yaabay weye laakiin anugu waxa aan la yaabay baahida kugu qasabtay in ilmihii aad dhashay gabankaagii aad suuq ugeysid waad lacag kusoo duursatay salaamaad min kulli afaad waa masiibo waxay arrintaas ka dhacday waa masiibo la yaab leh dalka caalamka ugu dadka badan ee shiinaha gobolka magaciisa la yidhaha fujiya waxaana arrintaasi sameeyey nin magaciisa la yidhaha duhaan waxaanu iibiyey gabadh yar oo hal sano iyo lix biloodoin jirta haddii aanse kale u dhigana siddeed iyo toban bilood oo keliya jirta salaamaad waa xilligay hadaaqa bilaabayeene ninkaasi waxa uu isagu ahaa dadka maad aragtay balwadda u leh inta badan aaladaha casriga khaasatanna arrimaha bulshada ama warbaahinta bulshada loo yaqaano oo ay ka mid tahay internetku internetku had iyo jeer ku dhex jiri jiray waa gartay markaas waxau soo ogaaday suuqan lagu kala iibsado online-ka waa gartay gabadhiisiiba online buu saaray halkaasaa heshiiskii iyo ka dhacay baayaci halkaas lagu kala baayacay sayladdii xoolaha la geynayey ayaanu niqinay laakiin waa saylad online oo toos ah oo wax kastoo lagu kala iibsado gabadhiisiibu sayladaa keenay salaamaad haye waxaanu ka iibiyey saddex kun iyo shan boqol oo dollar oo keliya taasoo u dhigantaa lacagta dalkaasi shiinaha saddex iyo labaatan yan saddex kun iyo shan boqol gabar siddeed iyo toban bilood jirta waa sidaad sheegtay haddaba maxaa ku kalifi weye su-aasha baahi baa qabatay waxa uu jantay laanin buu wuxuu bu jeclaadaaye telefonkan casriga ah aaladihii casriga baa dadka wareeriye ee la yidhaahdo magaciisa iphone hadda iphone saddex kun iyo shan boqol ma jooga maxaa maxaa helay ninka wuu ka hooseeyaayo waxa halkaasi u labeynaya waxa uu yiri wixii kaaga soo hadhana wax yaaraad raacdid oo gaadiida dhugdhugleyna ha noqotee oo waxa loo yaqaana motorcycle-ke ku iibso waa gartay ku danbax buu is yiri saddex kun iyo shan boqol markuu jabadiisii barbaadhayna Ah.
waxba uu ka waayay waa garta markaa wuxuu sawaarmaad gabadhna suuqa geysida Een, adaa ku watee cumarow wax kale oo uu ku laabto oo gurigaas yaalla oo uu telefoonkaas kala bixi kara oo suuq geeyo miyuu waay intuu ilmaha yar siddeed iyo tobanka bilood jira intuu qaadu qolo kale gacanta u gelinayo Waa anu sheeko waxaan la is yaab leh.
leeyahay waa calool adeegaan caadi ahayne qofba gabankii u dhalay maadaragt kuma calool adkaado suuqa ma geeye ilaa iyo uu maadaragtay wax kaleba soo waayo marka waxaan u malaynayaa in uu waxbaba waayey tida kale dee shiinuhu waa intaas oo hal bilyan iyo dheeraade haddii uu dadkaa maadaragtay gacmaha horsan lahaa xitaa waxbaba kulley ka caawin lahaan badhaka kale unbaa loo keeni lahaaye kulley waxuu ku hagaaga unbuu waayey Is- een, een, bal waxaad samaysaa sheekada intaad hoos ugu dhaadhacdo ninkaas ma Mhm.
miir qabay ninkaasi waa caafimaad qabay nabad buu ahaa ilmahana waxay dhaleen iyagoo sagaal iyo toban jir ah isaga iyo gabadha uu qabo waa gartay sagaal iyo toban jirkoogii bay ku heleen iyagoo dhallinyaraa bay heleen inay ku farxaan bay hayd sooma ay barbaariyaan oo heer geersiiyaan oo Marka- iyaga anfacdo marka gabadhiina ma heshiis bay kula ahayd ilmaha dhashay kulama heshiinana way iskaga aamustay maxaa aamusiyey dee waxa aamusiyey miyaan garanaya
hay haddii ay markaa iyadu ka hor imaan lahayd illaan waa hooyadii ilmaha eh ha kulley anba dawladduun bay ogeysiin lahayd anba ma- macno kale unbay meesha keeni lahayd oo si unbaa si lagu- unbaa ilmahaas waalidkiisa loogu aghayn lahaa oo lagu badbaadin lahaa waa gartay yaan hadda kugu daalinayne iyadiina way aamustay isagiina saddex kun iyo shan boqol oo dollar buu gabadhii ku iibshay kadib waxa uu soo iibsaday iphone iyo dhugdhugley yar wixii uga soo hadhayna gurigooga ayaa ku daciirtartaren waa gartay waxa iibsadeen nin kadib waxa u geeyey gabadh walaashiya si ay ugu koriso hase haatee arrintii waxa ogaaday booliska hay kadib waxaa loo yimiday gabadhii uu ninku qabay oo magaceeda laydhaha ja omi waxa ay sheegtay in gabadh yarayd uu ninkeedu iibiyey iyaduna ay ka aamustay sababtoo ah haddii kasoo horjeesato baahidiisa maadaama ay meesha ku jirto aanay meeshii ka bixin marka waxay tiri arrintaan aada ugu ilmaha baaye yar aniga warmuu gacantay maryaabay tiri oo ii dilaa markaasaan ka aamusa marka ma lafaheeday u baqday mise waxay istiri ninkan weyn iyo gabadha yar gabadha shalay waad dhasheen berrin waad dhali doontaa ninka haysaabay istiri to waa arrinta aan la yaabayn sheekada oo soo qaatay haye waxay tiri anu waan ka xabsaday waan iskaga aamusay sababtoo isagaa gabadhii suuqa geeyey wuu iibiyey intaasuu siiyey se wuxuu soo iibsaday telefonka magaciisa lala iphones oo kale dhugdhugle yar ayuu markaas soo iibsaday intii kalena waxoogaa de guriga ayaanu ku kharash bixinay waa gartay marka iyadii wax ma ka siiyey kharashkaa yar dee haa guriga wixii soo gaara kulley iyadunbu gacanteeda kusoo dhacaya ilaan waa haweenaydii gurigay wow kadib isaga ayaa lasoo qabtay waxaa lagu xukumay saddex sano oo xadhiga iyaduna maadaama ay aamustay hal sano unbaa laga naaqusay ama laga daayey waxa iyadana loo taxaabay laba sano guud ahaan waxay isla qaadanayaan saddex sano isaga iyo laba sano iyada ah.
halkaasay jeerka ku jirayaan marka ilmihii yaraa ma la soo celiyey taasaa igu Dawlad- daran dawladda ayaa la wareegtay ilmihii yaraa gebigiisaba laakiin waa laga soo celiyey qofkii laga iibiyey ha hey dawladda way dadaashay waa sidaas marka anigu waxa aan la yaabay calool adayga intaa la egee ilmahaaga inaad suuqa geysid kugu kalifaya muxuu yahay waa xanuun aad iyo aad salaamaad welina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washingtonna dhegeystayaal waxaan caawa idinku hayaa waraysi uu waryaheena magaalada muqdisho axmed xasan colaad dhowaan la yeeshay fanaanka cabdirasaaq baadil ibraahim aan isaga kiin dhex baxo colaad iyo baadil
heesaha kale oo hobollada waaberi maxaa ka mid ahaa nataydaad guntiga waxay haysa jabashada adaa u jiilana waa isla saado isla saada cali wara waxaan ka soo qaadanaya saaxiibkii xasan aadan samatar fanaaniin badan oo aan wada shaqayn jirnay oo aan heesihiisana aada u jeclahay ayaa asna isku cusuyaa hees ka midaan ka qaadiya heesaha xasan cali samaan xasan sabatin ah aan dadkii sida gaar ahaanta aan isku ahayn ama wada shaqaysto وقلم ديار روحي إلى وقلم ديار روحي إلى باب قدامي قايم ليل ويقصوني والله قاعدة قاعدة قصية وبعدها وبعدها شعري والله إذا مقارنة إذا مقارنة قلبي نور إذا قلبي نور إذا
waa tahay xasan aadan ayaa heestaan qaaday yaa lahaa ereyada iyo miraha Mustafa.
iyo laxanka intaba mustafa saaxiibkii mustafa kii kaliya lagu yaqaanaa iskale casa aada sabartan ayaan qaabo marka adiga laxankaa lahayd may laxan kama lahayn laxankana waxaa lahaa isla casa adagkiyo ayaa lahaa aniga waa haysihiisa heesaha aan ugu yaala jeclahay ka mid tahay cabdirasaaq maadaama muddo dheerna fanka aad ku jirtay rawaayadihii iyo heesihii hobolada waaberi ee caanka ku ahaayeen maxaad ka xasuusataaho maaragtay heesihii ee aad uga dhex muuqatay amaa garaaciye ama aad garaacaysoo kale oo xagga musiga aad daraamka u garaaciye hay wallaahi riwaayado fara badan baa ka mida sida hadda ba- ee, inka- inkastoo hadda siday marxaladda u dhacday dee maskaxda iska yar xumaatay fankii kala yaacay ummadii kala yaacday ma garanaysaa horta allah isku soo celiyo si waa sax weeyaan horta riwaayado fara badan baa jiray ee, iminka haddii aan kasoo qaato riwaayada dhihi jiray nasiibka qofka oo xasan aadan iyo saado cali ee, kaatulu atoriya atriije ka ahaayeen Een, waxaa kaloo jirta riwaayad la yihahdo riwaayadihii ugu dambeeyey berigii dambe hadde oo la dhigayay oo aan laakiin riwaayaddaa la dhigin heesaheeda un ay hirgaleen waxaa ka mid ah riwaayadda dhaga owdan faraha u dhawaaqaa la dhihi jiray ibraahim cajaabi nin la yihahdaa sameeyey xasa aadan iyo qadray ahayn alaylehe ilwaadi iyo heesa magaranaysaa ayaa ku jiray marka xasan aadan iyo qadra qaadaya xasa aadiyo qadra qaadayay alla ilaah Ha, dadkana waxaan jeclahay inaynu maqashii doono hay Riwaayadda- oo oo heestaas heesa ka mid ahaa hay ma nooga taaban kartaa marka qaabkay ku bilaabanayso heestoo kale alla ilaah ilwaad عليه الوادي عليه الوادي يا تكونوا شاي marka ayay ahayd waaya cabdirasaaq hadda muqdishoaad joogtaa muddina qurbahaad ku maqneed markaad muqdisho ku soo laabatay muddina hadda waa ii sheegtay waad joogtay maxaad is markaad muqdishod fiirisay iyo waktigaadii maxay kuula muuqatay muqdisho iyo fankii wallaahi horta waxa weyn nin gurigiisa nin gurigiisa ka carara gurigiisa buu horta kusoo noqonaya nin walba guri buu adduunyada ku leeyahay magaranaysaa haddaba dee waktigii hore dee siduu waddanka ahaa iyo dee horta lama helayo nin gurigiisa gurto oo kale unbaa noqdo oo gurigiisa kusoo noqday inkastoo hadda waddankanaga aada u yara rooraaday xagga ammaanka xagga isdhexgalka bulshadii iyo dee dhibaatooyinka faraha badnaa iyo wixii dee laga sheegayay oo aanan jirin oo maanta maanta ay waddankii maaragtay dee iminka ummaddii ay iska dhaqmayso runtii anoo marna ku faraxsan marna ka naxsan ayaa waddanka ka soo degay marna ku faraxsan oo waddankaygii oo dadkaygii umadeyda aan kusoo noqday oad ku soo laabatay ha marna ka naxsan wixii la soo Xilli- maray iyo dhibaatooyinka dhacay xilligii burburka fanaaniintii ka baxday waddanka ayaad kamid ahayd aan filaa ha laba iyo sagaasanki dadka ka baxay Ay, een, xagee gaartay marka adi markaas ilaa iyo meelo badan baan gaaray carabahanaan wareegay ilaa iyo ethoobiyan ka baxay gadaraan tegey awdabayaan tegey waa ka soo noqday kenyaan tegey meeshaas haddana adiga qaxootinigii waxbaan ma tegey haddana ma garanaysaa adiga qurbaan kusoo waday ilma dhaldhalay alaakir muqdisho baan kusoo noqday inkastoo alla udhaxaysay xaaska iga dhimatay marka ilaahay mahadii maanta haddii aan waddankayga joogo oon ku nabad iyo caano qabo marka caruurtiyaa muqdisho iyo adigaba dibaa ugu soo dibaan ugu laabatay soo noqonay Hay. Een, marka maxaa ku- kugu dhaliyey inaad adoo muddo ka maqnaa inaad soo laabatay waxaan ugu soo noqday ilmahayga qurbay ku dhasheen intaa wareegay dhasheen waddan iyo midna mayna arag ayagoo intaa leegaa haddana waxaan ka naday in aan diyaar dhacay waaban ka soo cishtay waxaa idin gabdhahaaga dhaqankii iyo diintii iyo ayagoon baran hageenba aad maanta waxaan ugu faraxsanaa gabdhihii markaa halkan keenaya wax mayna aqoon qur-aan mayna aqoon xataa madaxa ugu qaawanaa maantana qur-aankii bay barteen oo ay dee dhammeeyeenba agoogtii iyo muslimnimadii iyo magaranaysaa ayay iminka ay dhex marayaan oo maaragtay waaba gabdho i ilaahay ii hagaajiyo maanta aad baan u faraxsanaa qurbo intaan geeli lahaa waddankaygaanoo ilmahayga ku korsada marka aan go-aan ku qaato kusoo cestay Hay. Een, hadda waad aragtaa een, waddankii waad soo laabatay muqdishoaad joogtaa een, hobolladii aad ka tirsanaa jirtay waa beri een, in badanoo ka mida way geeriyoodeen qaar ka mida weli een, qurbahay ku maqan yihiin qaarkood waa da-bay noqdeen oo fanka way ka fadhiisteen Een, ma is leedahay fankii ama hobolladii aad ka tirsaneed ee waa beri een, waayihii fanka ee waa beri dib waa usoo laabanaya
horta rajada ma xuma adduunkaba sidiisaba rajuu ka dhisan yahay laakiin maanta waxaan aad ugu faraxsanahay dad walaalihii oo hobolada beri isla ahayd oo hadda markaan ugu imid soo- si wanaagsan iisoo dhaweeyey oo uu ka mid yahay cabdiluux uu ka mid yahay barrow uu ka mid yahay siciid xarow oo fankii ayagoo meeshii ka sii wado ina soo dhaweey niyadna haya markaan u imid aad baan ugu farxay waana uga hambalyeynayaa
Een, heesaha een, aad isleedahoo kale masalan een, ma jireen xagga wadanigaoo kale ama riwaayadaha aad ka qayb qaadatoo kale masalan oo xagga muusikada oo kale ee qayb lexaad le kaga qaadatay ma jireen
oo ah heeso badan oo wadani ah oo hobolada beri aan u garaacayo oo dee aan lasoo koobi karnaa ka jira dhulkasoo anigu madahi ya ayaa ka mida een, eh, heesihii octoobarta aynu garaaci jirnay octoobar adaa lahaa ka mid ah waxaa ka mid a heeso fara badan ninka ma soo koobi kara ho- hobolada beri oo Waxaan- aad garaacaysa waan u garaaciyay oo sababtoo aniga waxaan ahaa batriistii qarankii hobolada beri ahaa ilaa afar boqol oo ruux baan marka la dhigay barnaamijyada ayaan wax u garaaciyay
Hay.
ma garanaysa
Een, waayahay cabdirasaaq een, heesaha een, muddana fanka waa ku jirtay heese adiga aad qaadayoo si gaara kuu taabanaya ma jireen aniga anigoo horta aan heesaa ahayn markaa iminka qurbaha iyo meelaha wareegayay anigoo aan heesaa ahayn yacni dee heeso intaan samaystay aniga aan xaaskayga u samaystay way dhacday oo aniga xaaska intaan laba meel kala aadnay anaa meel ka shaqaynaya ayadina ay qaylada u- iga soo badisay oo aan u samaystaa jira xataa aniga aan isku dayay inaan bal ereya samayn karo heestaana waxaa la yidhahda tay nafta doontee dawadii laabta iyo qalbiga dejisaay horyaalkii dumarkii iyo dugsigii noloshaay dunida idilkeed midaan ka doortaay anoo danteeni u soo baxay dadaal waxaa kuu darsaday beerkii dibnaha ku dareemay oo kuu dubaaxiyey adi daraaddaa waayahay bal heestaasi na maqashay bal
heestaasi dabacsanee dhegihiina ku soo dhacaysa ayaa dhegaystayaal ku soo gebagabaynaya barnaamijka caweyska washington ee caawa ee uu ku luuqaynaya fanaanka cabdirasaaq baadil ibraahim oo magaalada muqdisho ku waraystay iyo wariyaha v o a axmed xasan colaad intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo horyaalkii dumarkiyo dugsigii noloshay dunida ilkeed midaan ka doortaay anoo danteeniyo ayaanay usoo baxay dadaal anoo danteeniyo ayaanay usoo baxay dadaal wax ku darsaday duur iyo habeen reerkiiyo dibnaha u dareemayo uu dubaaxiye midgaraada daraada daraada aroodan teliyo ayaari usoo baxay dagaa aroodanteniyo ayaay usoo baxay dagaa waxa ku darsaday duuriyo habeen beertiyo dibnaha ku dareemayo ku dubaahiye daraada daraada ah